أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin inshaa allah waxaa loogu yeedho gaalada qaramada midoobay oo ku dhawaaqday in la beecinayo qalabka xafiiskii u qaabilsanaa taageerada ciidamada kufaarta afrikaanta arrinkaas muxuu uga dhigan yahay kooxda riddada soomaaliya warbixin iyo falanqayn arrimahaasi ku aadan ayaad barnaamijka caawa ku maqli doontaan mid ka mida diyaaradaha dagaalka ee maraykanka oo ku burburtay dalka jabuuti maxaan ka ognahay nooca diyaaraddan iyo khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maamulka shahaadala dirarka ah ee puntland oo ku dhawaaqay inuu xabsiga u taxaabay boqolaal ka mid ah maleeshiyaadkii b s f ee kooxda riddada taabacsanaa iyo saraakiishii hoggaaminaysay qodobada kale ee barnaamijka faafareebka waraarka caawa aan idinkugu hennana waxaa ka mid ah macadka qurdubah ee degmada bu'aale oo soo bandhigay dufcaddii shanaad ee ka qalinjabisa macadka tan iyo markii la aasaasay waxaan idiin haynaa munaasabaddaas iyo kelimaadkii laga jeediyey qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka واستقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo faahfaahsan waxa loogu yeedho gaalada qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday in la beecinayo qalabka xafiiskii u qaabilsanaa taageerada ciidamada kufaarta afrikaanta arrinkaasi muxuu uga dhigan yahay kooxda riddada soomaaliya haddaba warbixintan waxaa inoogu soo koobaya bashiir muxyidiin abu ayman markii ugu horreysay waxaa loogu yeedho gaalada qaramada midoobey ayaa xaqiijisay in si dhab ah u qaadatay go'aankii bishii lasoo dhaafi ka soo baxay dowladda siliibiyadaha ee maraykanka ee ahaa in uu joojinayo dhammaan dhaqaalihii uu siin jiray ciidamada kufaarta afrikaanta ee loo marsiin jiray xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya xafiiska qaramada midoobey ee taageerada soomaaliya oo loo yaqaan u n sos ayaa shaaciyey qorshe lagu iibinayo noocyo kala duwan oo ka mid ah hantida iyo qalabka gaalada qaramada midoobey ee yaala soomaaliya iyadoo iibka loo marayo nidaam xaraash ama naado calan ah sida ku cad ogeysiiska oo la daabacay lixdii bishan agosto ee labada kun lix iyo labaatanka u n sos waxay raadinaysaa shirkado xaraash oo sharciyeysan kuwaas oo qaban kara iibinta qalabka qaramada midoobey ee ku kala faafsan magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya iclaaminta xaraashkan waxaa soo gudbiyey xafiiska taageerada qaramada midoobey ee soomaaliya balse waxaa lagu iclaamiyey websaytka rasmiga ah ee qaramada midoobey u qaabilsan naadada qalabka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan u n g m taasoo ka dhigan in u n sos ay uga dhammaanayso soomaaliya sannadkan gudihiisa hantida la iibinayo waxaa ka mid ah kombyutaro iyo laabtoobyo qalabka isgaarsiinta iyo shabakado telefono telefishino qalabka xafiisyada konteenaro gaadiid matooro koronto qalabka guryaha xarumaha sifaynta biyaha qalabka caafimaadka iyo shaybaaro iyo sidoo kale mashiinada iyo gaadiidka culus ee dhismaha sida ku cad ogeysiiska xaraash dalabka ah ee qalabka kale ee beeca waxaa ka mid ah guryaha guurguura ee jiifsadaan shaqaalaha iyo madaxda sare kuwaasoo hadda yaalla xerada xalane waxaana la rumaysan yahay in qalabkan uu ku fadhiyo lacago boqolaal milyan oo dollar qandaraas ka hordhaca ah ayaa socon doona saddex bilood waxaana suuragal ah in saddex jeer oo kale oo min saddex bilood ah loo kordhiyo iyadoo lagu salaynayo waxqabadka shirkadda iyo baahida adeega shirkadaha doonaya inay ka qayb qaataan waxaa laga doonayaa inay yihiin shirkado xaraash oo ruqsad haysta ka diiwaangashan suuqa caalamigaha ee qaramada midoobe u n g m islamarkaana xarun ama joogitaan rasmiga ku leh soomaaliya dhinaca kale ila wareedyo laga helayo xerada xalane ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya uu bilaabay ruqsaynta kumanaan ka mid ah shaqaalihii xafiiska ka howlgelayay kuwaasoo lagu wargeliyey inay soo dhammaatay shaqadii ay xafiiskan ka hayeen ku dhowaad siddeed iyo toban sanno shaqaalaha qaar ayaa la siiyey lacago horumaris ah halka qaar lagu wargeliyey inay dhammaan shaqadii ay hayeen qaramada midoobe ay dhammaatay u n sos ayaa bishii lasoo dhaafay ku wargelisay howlwadeennadeeda inay isku diyaariyaan safar ay ugu wareegayaan dhanka magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya balse hadda qorshaheeda dhan ayaa isbedelay oo shaqada ayaa laga ruqseeyey kaasi waxa uu ahaa bashiir muxiidiin abuu eyman oo warbixin inoogu soo koobayey waxa loogu yeero gaalada qaramada midoobay oo ku dhawaaqday in la xaraashayo qalabka xafiiskii u qaabilsanaa taageerada ciidamada kufaarta afrikaanta haddaba qalabkan in gaalada qaramada midoobay ee ku dhawaaqdo in la xaraashayo muxuu uga dhigan yahay kooxda ridada soomaaliya su-aashaas iyo mid kaleba waxaan weydiiyey maxamed xasan alfaatix bismillaah aad baad u mahadsan tahay cabdiwahaab sida warbixinta aan ku dhegeysanaba xafiiska qaramada midoobey ee taageerada loo yaqaano unsos ayaa wuxuu bilaabay inuu naadiyo ama suuqa xaraashii xoolo jaban uu keeno qalabkii uu ku shaqeynayay dhammaan magaalooyinka dalka soomaaliya tani waxay ka dhigan tahay in xafiiskaas shaqaalihiisa iyo qaramo midooba si guud ay u aqbaleen ayna si dhab ah u qaateen digniintii kasoo baxda mareykanka oo ahaa in uu jarayo dhammaanba taakulada uu siiyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah shaqada ugu badan ee xafiiskan uu qabanayeen taas ayay ahayd durbadiina wuxuu bilaabay in shaqaalihiisa gudaha soomaaliya ee ka shaqeeya ee uu fasaxo xafiiskan ayaa cabdiwahaabo waxaa la howlgeliyey sanadii labada kun iyo sagaalkii kolkaas oo qaramada midoobay qaraar kasoo baxay oo tirsigiisu ahaa sideed iyo toban lixdan iyo saddex bishii janawari dhidibada loogu taagay ujeedkuna uu ahaa in taageero dhanka lojistikada ah la siiyo ciidamadii xiligaa la oran jiray amisom oo ahaa kuwii kafaarta afrikaanta ah wixii xiligaas ka dambeeyeyna magacyada marka loo bedelo ciidamadaas oo mar loo bixiyey atmis ilaa hadda loo bixiyey a u s s som isaga ayaa taakulinayay oo shaqadaasi u qabanayay marka waxay ka dhigan tahay in digniintii kowdii julaay kasoo baxday mareykanka ay qaateen midooda africa ayna hadda bilaabeen inay tafkiig iyo kala furfurid ay ku sameeyaan dhammaanba xarumihii xafiiskaas uu ku lahaa gudaha dalka soomaaliya tanina durbadiiba waxaa laga bixiyey saadaal muujinaysa in qaramada midoobey ay ka guuri doonto xerada xalane marka waxay ka dhigan tahay in ay qaateen go-aankii mareykanka ayna sii jiri doonin xafiis qaramada midoobey ay leedahay oo ciidamada kufaarta afrikaanta dhanka saadka ambasaayada ka taageera gudaha dalka soomaaliya waa gartay xafiiska unsos muxuu ka qabanayay soomaaliya haddii la xiro xafiiskaas saameyn intee la eg ayuu ku yeelan karaa kooxda ridada soomaaliya iyo ciidamada kufaarta afrikaanta cabdiwaabow inta aan su-aashaas ka jawaabin waxaa muhiim ah inaan ogaano ilaa iyo saddex taariikh oo gudaha sanadkan kusoo wajahan kooxda ridada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah dhammaantoodna aan u wanaagsanayn mustaqbalkooda taariikhda koowaad kow iyo soddonka decembar labada kun lix iyo labaatanka waxaa ku eg mandhateska ciidamada kufaarta afrikaanta ee loo yaqaano ausom lama oga in lasii kordhin doono waxayna ku xiran tahay in helaan taageero maaliyadeed oo joogto ah sida ku cadeed shirkii bishii lasoo dhaafa dabeeqadeedii ka dhacay magaalada kambaale ee wadanka uganda kow iyo soddonka oktoobar ee labada kun lix iyo labaatanka oo waxyar inaga xigtana waxaa ku eg mandhateska xafiiska loo yaqaano unimis oo ah xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya oo ah midka si guud kufaarta afrikaanta iyo kooxda ridada hay-adaheeda kala duwan ee maamula isla kow iyo soddonka oktoobar labada kun lix iyo labaatanka waxaa isna ku eg xafiiskan hadda aan kasoo sheega keeneyna ee loo yaqaano unsos oo gebi ahaanba mandatekiisu uu ku egyahay dibna aan loo cusboonaysiin doonin dowladda mareykankana ay ku hanjabtay haddii laysku dayo in mandate cusub la siiyo awoodda vito power ay u adeegsan doonto haddii aan gudagalno shaqada uu qabanayay xafiiskan hadda qalabkii ku shaqeynayay suuqa naadada xaraashii xoolan jaban keenay wuxuu qabanayay taageerada dhammaanba dacmiga logistikada shaqada iyo in la siiyo biyo cunto adeegyo caafimaad diyuuradaha hawada laysaga kala gooshay ee ciidamada kufaarta afrikaanta ah xataa dhismaha guryaha guurguuro ayuu dhisayey marka ciidamada kufaarta afrikaanta magaalada ay qabsadaan dalka soomaaliya isaga ayaa qabanayay dhismaha wuxuuna ahaa xafiis shaqadiisa oo idil ay tahay taageerada military midka amni iyo midka sahayda ee ciidamada kufaarta afrikaanta ah sidoo kale xafiiskan unsos loogu yeero wuxuu mushaar siinayey labaatan iyo kow kun oo ka mid ah ciidanka booliska ee kooxda ridada iyo ciidamada militariga marka labadaas shaqo ayuu qabanayay wuxuu soo shaqeynayay laga soo bilaabo sanadii labada kun sagaalka ilaa hadda oo lagu jiro agoosto labada kun lix labaatanka qiyaastii toddobiyo toban sannadood oo xiriir ayuu ka shaqeynaya gudaha dalka soomaaliya hadda wuxuu biilayay oo qarash siinayay ciidamo ka badan labayo toban kun oo askari laakiin laga bilaabo kow iyo soddonka bisha december labada kun lix labaatanka xafiiskan shiimo shaqeyn doono kufaarta afrikaantaana waxay miciin bidi doonaan in dowlado kale iyo ururo ka baxsan qaramada midoobe ay kaalmo weydiistaan haddii ay u suurto gasho inay ka helaan iyo in kaleba marka wuxuu ahaa xafiis noocaas ah oo jawaasiis fara badan ka qoranaya gobolada dalka saameyn ku lahaa siyaasadda iyo amniga dalka soomaaliya xafiiskaas ayaa hadda la baabi'in doonaa wuxuuna saameyn weyn ku yeelan doonaa kooxda ridada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah cabdiwahab haddii aan kugu sii daro maraykanku wuxuu sheegay in haddii xataa isaga xafiiskan uu taageeradii ka jiray haddii mandatka loo cusbooneysiyo in laysku dayo uu awoodda fito powerka u adeegsan doono
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka maamulka shahaadala dirarka ah ee isku magacaabay puntland ayaa xabsiga dhigay maleeshiyaadkii ay dhowaan gacanta ku dhigeen ee kooxda ridada soomaaliya ay ku abuurtay deegaanadaasi saraakiisha maamulka shahaadala dirarka ah ee puntland ayaa saacadihii lasoo dhaafay xabsiga dhexe ee magaalada garoowe ku soo bandhigay maleeshiyaadkii dhowaan iska soo dhiibay xasan gurguurte ee uu ku abaabulay deegaanada uu maamulkaasi xoogga ku haysto maleeshiyaadkan iyo saraakiishii hogaaminaysay ayaa lasoo bandhigay iyaga oo loo qaybinayo agabkii ay xabsiga ku joogi lahaayeen sida go'yaal iyo weliba gogashii ay ku seexan lahaayeen inta ay xabsiga ku jiraan maxaabiistii laga keenay b s oo meeshaan ku dhan hadda waxaa loo keenay dharkaas funaanado macawiso iyo go'yaal iyo joodarayaal kuwaasoo dhammaantood ka kooban mid kaste boqol iyo labaatan xabbo boqol iyo labaatan xabbo funaanad ah boqol iyo labaatan xabbo oo macawiso ah boqol iyo labaatan xabbo oo ah go'yaal iyo joodarayaashoo intoo kale ah laba boqol iyo labaatan xabbo ragga dhallinyarada ah markii hore waxay ahaayeen rag qaawan
waa shay walba wuxuu ka kooban yahay tiro boqol iyo labaatan ah waxa weeye wuxuu ugu deeqay dadka in mataqaanaa maxaabiista in ay iyagoo qaawan bay yimaadeen iyagoo sharfan inay joogaan xabsiga
maantan waxaan soo qaadnay dharkan innagoo fulinayna amarkii madaxweynaha oo ahaa dhallinyarada in loola dhaqmo si wanaagsan in si wanaagsan loo soo dhoweeyo in si wanaagsan loola macaamilo inaan lagu xadgudbin maanta waxaanu keennay raggan intaanad aragtaan furshaantaan u keennay tiradooda iyo alaabta aan u keenno waa siman yihiin wixii kale aan ku soo dari karrana waa u keenaynaa marka sidaa daraaddeed waxaan leenahay naga guddoon ninka la yidhaha shiinow balogdhi baa la yidhahdaa balogan bolog xirraa weeye layrkeeyo biyaha ma lahayn layriyo biyihii waa loo sameeyey khayr allaha siiyo taliyaha xabsiga garyare nadaafaddiisa waad aragtaan waa u mahad celinayaa ninka la yidhaahdo taliyaha xabsiga siduu nadaafaddiisa iyo biyihiisa iyo layrkiisa uga shaqeeyey hadda wax ka maqan ma laha wax kasta wou dhammaystiran yihiin الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka mid ka mid a diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa ku burburtay dalka jabuuti haddaba maxaan ka ognahay nooca diyaaradan iyo khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsantahay walaalka cabdiwahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee maraykanka oo ku burburtay jabuuti safaaradda maraykanka ee dalka jabuuti ayaa xaqiijisay in mid ka mid ah diyaaradaha milatariga maraykanka ay maanta ku burburtay meel u dhow saldhig ciidanka cirku leeyahay oo ku yaal gudaha dalka jabuuti waxa uu maraykanku sheegay in aanay jirin cid wax ku noqotay diyaaradda burburtay waxaanay intaasi ku dareen in ay samaynayaan baaritaan la xiriira sababta keentay burburkan ku yimid diyaaraddan oo nooceedu ahaa m q dron safaaradda maraykanka ee dalka jabuuti ayaa saacado ka hor soo saartay digniin ay ku iftiimisay in ay jirto xaalad deg deg ah oo mid ka mid ah diyaaradahooda ku wajahday hawada jabuuti iyadoo shacabka loogu baaqay in ay ka fogaadaan agagaarka saldhigga cirka qaar ka mid ah wararka ayaa sheegaya in xogta duulimaadyadu muujisay in diyaaradda maraykanka ee burburtay uu xiriirkeedu lumay iyadoo maraysa meel u dhow hawada jabuuti kadib markii ay soo dhammaysatay roondo ay ka soo samaysay gacanka cumaan waxaa sidoo kale jira qiyaaso aan la xaqiijin oo sheegayay in diyaaradda ay waxyeello ka soo gaartay xaaladda coolaadeed ee dalka yemen waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday ase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa puntland oo soo bandhigtay maxaabiistii ay ku qabatay gaalkacyo maamulka shaadala dirarka ah ee puntland ayaa maanta magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal kusoo bandhigay saraakiil iyo maleeshiyaad uu ku qabtay dagaalkii ka dhacay magaalada gaalkacyo saraakiisha iyo maleeshiyaadka lagu qabtay dagaalka oo uu ku jiro taliyihii haystay maleeshiyaadka b s f ee taabacsan kooxda ridada soomaaliya ayaa si gaar ah loogu soo bandhigay xabsiga weyn ee magaalada garoowe muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay sarkaal ka tirsan maamulka ridada puntland oo dhinac taagan saraakiishii ay kusoo qabteen dagaalkii maleeshiyada ridada gurgurtee lagu jabiyey ee ka dhacay gaalkacyo waxay tani kusoo beegmaysaa xilli saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka maamulka shaadala dirarka ah ee puntland ay la wareegeen daris ciidan oo maleeshiyaadka b s f ee taabacsan kooxda gurgurtee ay ku lahaayeen deegaanka carmo ee gobolka bari waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa dab xoogan oo ka kacay doon kalluumaysi oo ku sugnayd xeebaha magaalada berbera saacadihii lasoo dhaafay waxa uu dab xoogan qabsaday mid ka mid ah doonyaha kalluumaysi oo ku xirnayd markab ku sugan xeebaha magaalada berbera ee waqooyiga soomaaliya muuqaallo laga soo duubay goobta ayaa muujinayay dab aad u xoogan oo qabsaday doonta kalluumaysi oo si gaar ah ugu xirnayd meel u dhow dekadda hore oo ku taal magaalada berbera ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dabka ka kacay doonida iyo haddii uu jiro wax weerar ah oo lala beegsaday cabdiwahaab hadalhayntiina caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka waraarka markan iyo degmada bu'aale macadka qurdubah ee degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa soo bandhigay arday ka qalinjabisay macadkaasi macadka qurdubah faraciisa degmada bu'aale ayaa soo bandhigay dufcaddii shanaad ee ka qalinjabisa macadkan tan iyo markii la aasaasay waxaana munaasabadda ka soo qayb galay islamarkaasina kelimaad kala duwan ka jeediyey marti sharaf kala duwan ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey maamulaha macadka qurdubah ee degmada bu'aale isagoo sharaxaad ka bixiyey maraaxishii uu soo maray macadka qurdubah ee degmada bu'aale بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد إلهي باكم مهدسن nagu kulmiyey xafladan barakaysan ee ay ku qalinjebinayaan jiilkeenna wanaagsan ee islaamiga ah ardada qurduba ee farciga bu'aale mahaddaa kadib insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan taariikhda macadka wax ka idhaahdo macadka waxaa la furay kun afar boqol afartan iyo kowdii wuxuu furan yahay ilaa hadda aan joogno toddoba sano wuxuuna soo saaray arday akhlaaq iyo cilmiba isku dheelitiran wadata macadka intuu xilligaa uu jiray wax soo saarkiisa wuxuu ahaa shan dafco oo dafcadan midda hadda u dambaysa ee qalinjibinaysa ay shan ku tahay macadka maalintii la furay ee qorshihiisa la diyaariyey siday hadda ardadaba aad ka maqlayseen ee kelimaadkooda waxaa soo weeraray cadowga islaamka oo u geystay inuu baajiyo kama qaala tacaala yuriiduuna an yudfuu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurih walow kariha alkaafiruun waxay damceen inay dimiyaan nuurka ilaahay laakiin fa'aabaa alla waa diiday ilaa maanta wuxuu soo saarhayaa jiil tarbiyaysan akhlaaqdii nabi sala allahu calayhi wasalam wadata cilmiga diiniga iyo maadiga baran insha allahu tacaala bulshadooda anfici doona macadka wuxuu ka kooban yahay laba marxalo daraasiya marxaladda koobaad waa marxalo laba sano ah oo marxalo asaasiya ah oo afar fatro lagu qaadanayo marxalada labaad waa marxalo saddex sano ah oo marxalo thaanawi ah oo lix fatro loogu gudbahay intaa kadib ardayga wuxuu mutaysanayaa shahaada thaanawi ah oo uu jaamacada ku aadi karo insha allahu tacaala macadka axwaashiisa haddaan intaa uga gudbo waxaan rabaa inaan dardaaran ardada qalin jebinaysa iyo dhammaan ardada ka soo qayb gashayba aan halkan ka ilaahdo ardada qalin jebinaysa waxaan leeyahay waxaad xumbaarteen kalaamka alle ayaad xumbaarteen iyo kalaamka rasuulka sal alla alay slam baad xumbaarteen waxaa laydinka rabaa inaad marka ugu horraysa aada noqotaan kuwii cilmiga ay qaateen tadbiiqiya cilmiga barashadiisa waa la bartaa laakiin tadbiiqiisa ayaa yar cilmiga haddaan la tadbiiqinina wax faa'iidaa oo lagu gaaray ma laha bal cuqubuu kugu noqonayaa cilmiga aad barateen inaad tadbiiqisaan ku dhaqantaan ayaan marka hore dardaarmayaa marka labaad waxaan dardaarmayaa ducaatu ilallaahi inaad noqotaan saddexaad waxaan dardaarmayaa sallaamkii baad ka soo gudubteen waxbarashadii haddaad dugta saarteen inayna isdhihin waxbarashaad dhammayseen waxbarasho miina dhammaysanin haddaad bilow tihiin inaad u gudubtaan marxaladanta ku xigta ee marxaladihii jaamacaadka ahaa iyo mustawiyaadka ka korreeyey macadka inaad u gudubtaan ood hadda iyo kow u tafaaxiidataan waxbarid iyo waxbarasho inta haddaan uga gudbo ardada wanaagsan ee qalinjebisay waxaan rabaa ardada hadda qalinjebinaysana walaalahood inay soo hiigsadaan sidaa iyo si la mid ah inay soo higsadaan oo ay imaadaan booska maanta ay imaadeen kan ay higsanayaanna ay higsadaan intaa haddaan ugu gudbo ardada iyo dardaarankood waxaan rabaa waalidiinta sharafta leh ee meesha ka soo qayb galay iyo nin kastoo codkay uu gaarayo maanta waxaan waxbarashadan macadka qurduba iyo macaahidda islaamiga iyo madaarista islaamiga furan aan ka soo qayb gelin inuu ilmihiisa ka soo qaybgeliyo oo uusan ku khasaarin daaru dunya walaakhirati inuuna ku khasaarin maxaa yeelay waxa lagu qaadanayo ee laga helayo waa dhaxalkii nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay nebi maxamed waa la dhaxlay waxaa laga dhaxlay cilmi waxaana ka dhaxlay culummada culummadana waa la dhaxlayaa cilmigaa laga dhaxlayaa nabiga lagama dhaxlin dirhama walaa diinaar lagama dhaxlin cilmi bay ka dhaxleen culummada waxaan rabaa marka dadka meeshan jooga ama uu gaari doono hadalkayga inayn ilmahooda berri xujo ku noqonin oo uunse ilmahooda naar ku mutaysanin maxaa yeelay weladkaaga haddaadan tarbiyaynin aakhare ciqaab baad ku mutaysanaysaa insha allah marka waxaan rabaa inay uga faa'iideeyaan oo xaqa lagu leeyahay ay iska ridaan haddaan intaa uga gudbo waxaa aan rabaa inaan u mahad celiyo waalidiinta sharafta badan ee ilmahooda tarbiyeeyey ee kuwan qalinjibinaya soo diyaariyey kuwa hadda dhigtana soo diyaariyey kuwa kalena soo wada ee afar iyo labaatan saac ayagoo baahidooda qaba baahidoodii ka maarmay ee tacliim usoo diyaariyey waalidkaas waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra jazaa wa axsana allahu ilaykum intaa haddaan uga gabdo waalidiinta waxaan rabaa marti sharafta meesha iskugu imaatay ayagana inaan u mahad celiyo mahad ballaaran aan u mahad celiyo oo ay wakhtigooda ay noo soo horeen aan uga mahad celiyo bacda dalika waxaa mahaddan ay u sugnaatay bacda allahi maktabu tarbiya wa tacliim iyo makaatiibta xarakadoo dhan oo ta'yiiliyey inay waalidiintooda iyo carruurtooda iyo awlaaddooda ay ku jeediyaan diinka ilaahay ay ku jeediyaan oo ay ka jeediyaan mashaaqilka kale ee mashquulinaya oo ay baraan qaala allahu iyo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam saad ogtihiin macadul qurduba waxaa lafdhabar u ah qur'aanka tafsiirkiisa axaadiidtiisa fiqiga towxiidka culuum lqur'aan tajwiidka dhammaan shareeca islaamiya wixii lagu baranayo o dhan waxaa intaa u dheer daraasaadkii kale ee cilmigaha hadday noqoto culuumkii hadday noqoto xisaabtii hadday noqoto maxaa la dhihi jiray soomaaligii hadday noqoto luqal carabiya oo aqsaamuha oo dhan hadday noqoto ayaa lagu qaadanayaa iyo juquraafigii saa darteed waxaan lehay shukran jaziilan cala alwaalidiina wa cala man shaaraka hadihi alxaflati alkariimi wajazaakum allahu khayran khayra jazaa calaa xusni istimaacikum baarak allahu fiikum intaasi kadib qaar ka mid ah ardaydii qalinjabintooda loo fadhiyey ee ka baxayey macadka qurduba ee degmada bu'aale ayaa iyaguna halkaasi bandhig iyo kelimaad ku soo gudbiyey الحمد لله الكريم المنان واسع الفضل والإحسان والصلاة والسلام على كامل الخلق والخلق سيد ولد عدنان سيد الأولين والآخرين من بني الإنسان وعلى آله وصحبه والمتبعين له بإحسان وبعد إنه لمن دواعي الغبطة والسرور لنا نحن طلاب الخريجين والخريجات والوالدين وجميع أقربائنا أن لنا هذا الشرف العظيم والحلم الجميل الذي طالما انتظرناه وحلمنا به وذلك بعد محض الفضل والمعونة من المولى العظيم جل جلاله بأن بلغنا شرف التخرج من المرحلة الثانوية هذا العام المبارك عام 1448 يسرنا اليوم أن نرحب ترحيبا يليق بمقام معهد قرطبة في مدينة بؤالة هذا الصرح العلمي المبارك الذي جاء ليكون منارة للعلم ومركزا لبناء العقول وأن يجعله منارة خير وعلم نافع وأن يكتب له القبول والنجاح والتمييز الدائم أهلا وسهلا بمعهد قرطبة في مدينة بؤالة ومرحبا بكل من يسعى للعلم والرقى والنهضة مرحبا بمعهد قرطبة حامل رسالة العلم والقيم ناشرا للمعرفة وغالسا في نفوس طلابه حبا تفوق والاجتهاد في معهد قرطبة تعلمنا أن النجاح ليس صدفة بل هو ثمرة صبر واجتهاد وأن العلم رسالة ومسؤولية هنا كبر حلمنا وهنا رسمنا خطواتنا الأولى نحو المستقبل مرحبا بالضيوف في يوم السرور يا أهل الوفاء ويا رمز الحضور حللتم أهلا ووطئتم سهلا فازدان المكان بعضر النور بقدومكم أشرقت أيامنا وتفتحت أزهارنا في الصدور وحروا هلكان إنا كسو جيدي تفسير كسورة النور سورة النور وسورة مدنية qur-aanka markii kor laga soo tiriyo waa suuradda labaatan afaraad aayadaheeduna waa lixdan iyo afar aayadood waxayna ka hadlaysaa waxa soo socda kow axkaamta qoyska labo cifada iyo dhowrsanaanta saddex qadafka iyo axkaamtiisa afar sinada iyo axkaamteeda shan istiidaanka lix xijaabka toddobo munaafiqiinta iyo xaaladahooda بسم الله الرحمن الرحيم سورة هذه تني سورة سورة واي سورة أنزلناها أن سودجنا فرضناها أن فرضيالني waanzalnaa waxaan kusoo dejinay fiiha suurad dhexdeeda aayaatin aayado bayinaatin cadcad lacalakum waxaa xaqiiqo ah tadakaruuna inaad wantoodaan azaaniyatu gabadh sinaystay wazaani ninka sinaystay fajriduu garaaca kulla waaxidin mid kastoo minhuma ayaga ka mid ah mi-atu jaldatin boqol kalbaash walaa ta'khudukum yaysan idiin qabanin bihimaa labadooda ra'fatun naxariis fii diin illaahi fii xukmi diin illaahi diinta alle xukunkeeda in kuntum adaatiyiin tu'minuuna kuwa rumeey billaahi alleh walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro waliyashhad ha xaadiraan cadaabahumaa ciqaabtooda daa'ifatun koox min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah laqad tacallamnaa ana alcilma amaanah waana alikhlaasa taajah waana altaqwa asaasu almacrifa وربما نفترق اليوم بأجسادنا لكن أرواحنا ستظل معلقة بتلك اللحظات التي صنعت منا ما نحن عليه إن هذه الإنجازات نشهد على دموع التعب سالت خفية وعلى دعوات صادقة رفعت إلى السماء حتى بلغنا هذا اليوم كما لا ننسى إدارة المعهد المباركة التي احتضنتنا فكانت لنا بيتا ثانيا تعلمنا في جنباتها العلم والأدب ستبقى ذكرياتها محفورة في قلوبنا وإلى زملائنا الأعزاء شاركناكم مقاعد الدراسة وضحكات الأيام يا معهد قرطبة يا فخر الزمان لنا يا منبع العلم يا إشرافة السنن في ساحك الحلم تكبره في نفوسنا كأنما المجد يسطع منك في علني قرطبة يا صرح تاريخ مفاخره فيك المعارف تمضي أصدق السنن منك انطلاقنا نحو مستقبلنا نحمل العلم والإيمان في همم يا معهد قرطبة ستبقي عزنا ما دام فينا نابض باسمك يفخر نبقي أوفياء مهما طال مبتعد فاسمك الغالي يسري في دم البدن قرطبة يا نبض قلب لا يفارقنا تبقي مجدا مدى الأيام والزمن يا معهد قرطبة يا منارة العلم يا صرح مجد سامق في القيم والحلم فيك العقول تنيره درب طلابها وتزهو الطموحات في أعلى القمم قرطبة يا فخر يسكن خاطري وبك الابتداء الحلم الجميل ولم يغب فالعلم يحتاجه البشر كحاجتهم إلى الطعام والشراب أو أشد قال الإمام أحمد رحمه الله حاجة الناس إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعد الأنفاس لأن العبد في كل وقت وفي كل لحظة له حال وقد يكون له قول وعمل يحتاج أن ينظر إلى ذلك بالعلم إن العلم هو أساس كل شيء ولذلك فضل الله العلم وأهله وامتن به على أنبيائه ولم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم ولشرفه فإنه القاضي على كل شيء في الدنيا وهو سلطان القلوب وذلك أنه قد يصيب الإنسان الحق وهو جاهل وذلك بالصدفة والتقليد ومن أصاب الحق بالصدفة والتقليد لا يثبت عليه وإنما يتغير بحسب عوامل الصدفة وسير المتبوعين المقلدين وما يلحقه من خوف أو طمع في طريقه هذا وقد رفع الله شأن العلم وأهله فأهل العلم هم أحب الخلق إليه سبحانه وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل فهم أخشى الناس لله وأتقاهم له وبالعلم والإيمان يشرف المرء عند ربه ويرتفع قدره ugu dambayn marti sharaftii munaasabadda qalinjabinta macadka qurdubah ee degmada bu'aale ka qayb gashay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa waxgaradka degmada bu'aale alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan allaha ka dhig waxaan kaloo la dardaarmayaa carruurta ardaydan wiilashii gabdhaha iskugu jiro oo ka soo qalinjabiyey macad qurduba dufcaddiisii shanaad hadda marayo waxaan leeyahay hala dadaalo waxbarashada hor halou sii wado dadaal badan sii siiya ku sii dadaala idinku waa waxbaa la dhiin baray mirihiinna iqaafaad wax u barateen waa la arkay idinkana inshaa allahu dadkaad soo saartaan ayaan idinka rajaynayaa idinkana sidoo kale inaad noqotaan ilaahay wuxuu leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana وعلمه سيدا علماء إذن واحد براي معلمين تا إذن كان لم تباتهين إذن كان إنجيل نوع على قرآن صوص سارتان بان إلهي إذن كان رجينا يا وحا إنتاس أو دردار أنو راعنا يا لمان دقما دا بؤالي ميل كستو oo magaranaysaa ee waalidiinta iyo mas-uuliyiinta iyo marti- ma- ma- culummada nin kasta oo carruur dhalay ha lagu dadaalo waxbarashada carruurta hor ha lagu sii wado ilaahay ha idiin barakeeyo waxaa weeye ilaahay bay haddiis iyo khayr baa alla u sugnaaday waxaa weeye gaaladu ayagu ujeedka iyo hadafka ay leeyihiin waa la ogyahay in annagu gaal wuxuu rabo meeshuu asaga rabo uuna geeyo gaal hadafkiisa gaas weeye laakiin allahi qaadirku raxmaankaha ayaa raalli kama noqonayo annagana raalli kama noqonayo waa waxa walaalaha iyo ragga mujaahidiinta ee ribaadka ku jiro afar iyo labaatan kaa socdu dhiiggooda u daadanaya nimcadan iyo khayrkaan waxaanu ku helnay rag dhiiggooda daatay gaal ha la iska celiyo waana la iska celinayaa insha allahu gaalo wayna jebi inta dambana waan israacinayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilah mahad ilaahay ay u sugnaatay mahad dhammaanteed ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga mudan bacdallaahi waxaan ammaan iyo mahad u celinayaa bacdallaahi ee xarakatu lmujaahidiin shabaab gaar ahaan maktabu tarbiya wa tacliim waxaan leeyahay jazaakum allahu khayrka aljaza wa axsana allahu ilaykum Ee, insha allahu tacaala waxa maanta een, ilmaha ee gabdhaha iyo wiilasha ay meesha ku soo bandhigeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayrka aljaza ee, macallimiintii ee waqtigooda ku bixiyey ee maaragtay culays isa saaray insha allahu tacaala waxaan leenahay macallimiintaas dhammaantood jazaakum allahu khayrka aljaza wa axsana allahu ilaykum intaa kadib waxaan mahad ballaaran u celinayaa bacdallah waalidiintii maaragtay juhdigaa ku bixisay awlaaddaas inay maaragta iyagoo u baahan xoogooda iyo maaragtay wax walbaba kaga u baahan ee iska maanacay ku talagalay inay wax soo ay maaragtay wax bartaan oo maaragtay mustaqbalka ay awlaad maaragtay diin macnaha een, ay awlaad diimeed ay noqdaan ayagana waxaan leenahay waalidiintaas ilaahay subxaanahu wa tacaala camilkiina ha idiin siyaadiyo ilaahay baa ku mahadsan intii soo abaamushay iyo intii heerkan gaarsiisay iyo dhammaan ama waalid ha noqdo ama xukaamtii ha noqoto ama wilaayooyinkii ha noqdeen ama mataqaanaa dhammaan ummadda maanta soo gaadhay wax yar iyo wax badanba way ku mahadsan yihiin baan leeyahay mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh ardada maanta i hor fadhida waxaan rabaa sida hadda maanta ayna soo tuseen ayna hortannada ka akhriyeen in lagu sii socdo waxbarashada ayaan rabaa waxaan aad ugu mahad celinayaa macallimiinta soo tarbiyaynaysa ilmahan iyo maamulka sidan ku dawjihinayo ee mar walbo mushaarikaynaya ee kor taagan aad bay u mahadsan yihiin maalin hore waxaan arkay islaan dhiikar qabta oo luudaysa oo saa u socoto qutub haysata yaa waxaa ilmihii laga soo daayay qurdiba hal canug ah oo islaanta intuu hormaro orod ku dhaafaan waaye canug walba wuu daba taagan yahay oga waa tarbiyad ay ka dhaxleen iskuulkay wax ka soo baranayaan marka waxaan rabaa canug walba meesha uu taagan yahay annaga hadda ilmaad iska dhigaysaa ilma nooma ahidin dad waaweyn baad noo tihiin maxaa yeelay cilmiga idinku jiro ayaa weyn guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen isniin ah waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtogeliyey inaan barnaamijka si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmeenno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا